kulan habboon dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka aqoonkaal oo ah toddobaadle xilligan oo kale ka baxa raadiyaha himilo waa mid ka gaara barnaamijyada kale ee raadiyaha waxa uu kaabo u yahay waxbarashada annaga oo soo bandhigno taba lagu kobcinayo garaadka inta jecel waxbarashada waxaan u tilmaamnaa halka ay ka jirto waddada lagu baraaray ee tacliinta annaga oo toddobaad weliba ku marti qaadna mid ama laba jaalka waxbarashada toddobaadkan waxaannu ku soo qaadan doonnaa kaalinta ay teknolojiyadda ku leedahay horumarka aqoonta ama cilmiga barnaamijkan waxaa soo saaray halkan idinkala socodsiin doona anigoo cabdiciis rabbaaniya ibraahim cali ayaa dhanka farsamada ka qaabeyn doona soo dhowaada saaxiibayaal
caynulcaafiya hosbital heybow ina hooyo waa adiga haarayo hahda ku hayee halkee lagaa haleelo horta lagaa hayaa haah baabasiir baay helo anigoo dhan i halakeeyo hamigaan lahaa iyo hankaygii hoos u dhigay halkan tag iyo halkan tag heedha waan ku daalo hantidaydiina way ku idlaatay alla halkeen beegsadaayo heedhe dawo aan ka helaa wareedha heybow ha hiifi naftaada halkaad ku bogsoon lahaydoo dawo heer saraa aad ka heli lahayd anaa ku hayo haatanba inakeen aan hore kuu geeyo caynu caafiya hosbital oo gaariga hagaag u soo raac caynu caafiya hosbital waa halkani heybow ina soo geli ku soo dhowaada ceenul caafiya hosbital cudurrada lagaaga dawaynayo isbitaalka caynucaafiya waxaa ka mida baabasiirka oo uu isbitaalku kaaga dawaynayo hab casri ah iyadoo aan lagu qalin ama aan lagu gubin wuxuuna isbitaalka kuu diyaariyey dhakhaatiir ajaanib ah iyo dawooyin tayadoodu la hubo caynucaafiya hosbitaal wuxuu isbitaalada kaga duwan yahay oo uu xanuunka faragsiilka ama galaha kaaga daweynayaa isagoo aan gubid iyo qalliin midna kugu samayn si casriya oo sahlan sidoo kale cudurrada uu isbitaalku kaa daweynaya waxaa ka mid a cudurrada haweenka cudurrada carruurta iyo cudurrada guud caynucaafiya hosbitaal waxaad ka helaysaa qayb fiisatarabiye ah oo lagugu diyaariyey qalabkii fiisatarabiyada loogu talagalay oo dhammaystiran iyo dhakhaatiirtii kuu samayn isbitaalku waxa uu adeegsanayaa qalab casri ah sida kombiyuutarka uurku jirta ee haweenka shaybaarkii ugu dambeeyey iyo farmashii aad ka helayso dawooyin lagu keediyey heer kul ku habboon caynucaafiya hosbital waxa uu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoosyada balaagsii iyo shirkole gaar ahaan dhinaca waqooyi ee raacsan xaafadda shirkole wixii faahfaahinta dheeriya kala xidhiir eber lix hal sideed siddeetan iyo kow siddeetan sagaal toban ama eber lix hal sagaal lixdan toban sagaashan
hagaag aan gudaha u sii galno barnaamijka ka hor inta aysan soo iifbixin aaladda teknolojiyadda dadkii hore waxaa caqabado badan ka haystay helidda xogaha cilmiyeed ee aqoonta ku salaysan waxay ugu safri jireen meelo fogfog si ay u helaan cilmi ku filan waxaa aad u xadidnaa helidda xog dhammaystiran oo ku saabsan hadba waxa la raadinayo markii la gaaray casriga teknolojiyadda oo adduunku uu helay internet ku filan waxaa sahal noqotay in qofku si fudud uu ku helo cilmiga uu darsayo wuxuu daqiiqado yar qofkii ku heli karaa cilmi baaxad weyn oo uu halkuu doono ka abbaari karo haddaba maxay tahay caqabadaha xilliyadii hore soo wajihi jiray dadka raadiya cilmiga ama aqoonta waa maxay kaalinta ay teknolojiyaddu ka qaadatay horumarka cilmiga ma jiraa in laga gudbay caqabado badan oo horay u jiray ka hor inta aysan imaanin teknolojiyadda maxaa farqiya oo u dhexeeya cilmiga iyo teknolojiyadda weydiimahaasi iyo kuwo kale ayaan hordhigay injineer cabdulaahi nuur oo ah bare wax ka dhiga jaamacadda muqdisho aada umahadsantaha cabdicasiisow horta teknolojiyada waa faham guud ama in si guud loo fahmo magac weyn waaye teknolojiyada marka yani si loo fahmo waa la kala qaada dadka qaar waxay u fahamsan yihin technolojiyada inay tahay computer oo kale computer technology inay tahay laakiin technolojiyada hadii lalo computer way ka weyn tahay oo waxyaaba waxa waaye nolosha biniaadanka horumarinayso technolojiyada wax kale maahane waxyaaba qaar oo biniaadanka noloshiisa yani horumarinayso sida maaragtay naftarka teleefonadii oo kale lasoo saari jiray maaragtay xirfadaha biniaadanka sida engineerada oo kale waxyaaba ay isticmaalayaan marka technolojiyada wax kale maahane waa aqoon maaragtay bulshada yani se u nool yihiin ay u horumarin karaan noloshooda yani waagii hore laga soo bilaabo oo dadkii hore qof walba marka noloshiisa u noolaan lahaa si ay u fududaato ayaa teknolojiyada loo aasaasay oo magaca teknolojiyada wax kale maahane waa in la fududeeyaa nolosha bini aadamka yani qof walba sida uu noolyahay shirkad ha noqoto wax walba ha noqoto iskuulada waxbarasha dhammaan qof walba sida uu noolyahay in si ka fudud la helo ayaa teknolojiyada ay tahay walahi teknolojiyada way badan yihiin Eh, qeyb waxaa waaye qeyb waxaa la communication technology aa lahaa qeyb medical technology waaye qeyb waxaa waaye electronic ama electric technology Eh, way fara badan yihiin shirkadaha naftirkooda teknolojiyada ay isticmaalaan mashiniska oo kale loo isticmaalaa marka teknolojiyada way badan tahay oo maanta hadda yani waa waa tirnayn haddaan dhahno aaday u tiro badan tahay marka teknolojiyada waxaa kusoo koobaynaa marka inay tahay waxyaabaha loo isticmaalo meesha meelaha caafimaadka yani communicationka dadka si u wada xiriirayaan dadka si wada- u wada xiriirayaan waagii hore way adkeed mar walba mar marka ka dambeyso waa la fududay waxaa tusaale kugu filan yani communication technologiyada la isticmaalayay waagii hore waxaa la isticmaali jiray taar iyo maaragtay waxyaabo badan xitaa dadka qaar waalidiintooda ama qaraabadooda ka maqan oo meelo qaar ay jiraan waxaa arkaysaa communicationka aada ugu adkaa si ay u wada xiriiraan waxay isticmaali jireen tusaale raadiyaha in cajalad lasoo duubo cajalad la keeno lasoo duubo oo la dhaho baahidaada sheeg qof walba baahidiis uu sheegto oo u diro qofku markaas u baahan yahay in yani communication la sameeyo oo yani baahidiis u sheegto taleefon uu ka wacanayo ma leh laakiin qofku wuxuu sameynaa cajaladaa soo duuba cajaladiyaa loo diraa marka qofka meeshuu joogo yurub ha joogo afrikadan carabtan meeshuu ka joogo qofka marka qaraabadiis maqan si communicationka u adkaa markaas yani cajaladaasaa la duuba cajaladiyaa waxay tagay marka hal bil kadib in qofkii ay gaarto wicitaan haddii la dhaha markii hore taarkan la isticmaali jiray aa arkayso taararka oo kale markii qofka la waco isla markii xitaa safa ku jiro privacy ma jirin waagii hore privacy waxaan ka wadaa qofka hadda wuxuu raba uu ku hadli karaa qofka la hadlayo privacy uu ka hadlaa waxyaabahaas sir- secret u ah ama dantiisa gaarka ah uu ku hadlaa laakiin waagii hore waxaa lagu hadli jiray waxay tahay in taarka waxaa qofki yaqaana yaqaani taarka waxaa waay dhowr qof aa fadhiisanayso saasaa laiskugu xigaa marka qofka hadlaaya ee wuxuu ka hadlaya waa maqlaya adi- automatically waa maqlaya dhibaatada jirtay ay ka mid ahayd marka communication technology alla marka dadka si ay u wada xiriirayaan ay u macaamilayaan haddii qof meelka ku dhinto qofki kale ma ogaan karo automatically dadkii oo inay duugtaan qaraabada marka wax qofkii goormaa dhintay muddo kadib waxaa la dhihi doonaa qof hebel waa dhintay marka teknolojiyada marka waxay fududeysay hadda waxaasoo dhan oo culeys ka jiray ayay fududeysay oo waxay ka dhigtay in maanta hal qol yani markii internet la helay kadib internetka naftirkiisa waa teknolojiyada qeyb ayuu ka- kasoo geli doonaa kan ugu muhiimsan oo hadda la helay oo teknolojiyada la kobciyey waxaa kamid ah internetka waay horumarka waxbarashada teknolojiyada plus yani computer technology iyo internetkii iyo waxaasoo dhan teknolojiyada markii lasoo koobo oo la dhaho technology yani waxbarashada wax badan ay ka bedeshay waagii hore waxbarashada iyo waagii hadda hadda aan joogno aan ku noolnahay zamankan iyo wixii ka- ka dambeeya teknolojiyada waxay noqonaysaa mid yani kasii daran teknolojiyada markii waxbarashada waagii hore wax badan ayay ka bedeshay tan hadda oo maanta aan ku noolnahay waxaa kugu filan tusaale ahaan teknolojiyadii hore yani waagii hore yani waxbarashada way adkeed distance learning ma jirin hadda waxaa jiro distance learning jiro online course jiro websytedaasaa lala yani lala falgalaya oo qofku macluumaadku u baahan yahay casharada u baahan asoo jaamacad tageen ayuu ka akhrisanaya si online u akhrisanaya marka waxay tagtay hadda marka in la fududay waagii hore sabuurada wax lagu qori jiray hadda waxay tagtay in yani maara sabuurad iyo qalin ma- maxaa la jeesta wax lagu qori jiray hadda waxbarashadii waxay tagtay in maaragtay eh, jeestadii iyo macalimiinta ay ku dhibanaayeen inay yani in loogu bedelo qalin oo yani dhibaato ku keeneen samboor xitaa ku rideen marka teknolojiyada mar way isbedelaysay markii hore ma jirin computer computeraa la keenay ardada wax ku baran karaan wax kale ay ku fududaysan karaan waxyaabaha ugu muhiimsan marka waxbarashada ay ka bedesho waxaa kamid a marka in yacni laababkii jiri jiray oo qofka macluumaadku u baahdo in laabka uu tago oo buugaagtaas akhriyo ay ahaan jirtay hadda laakiin si fudud ele- waxaa waaye global library oo information yaalo oo internetkaas hadduu helo ay ku xiran tahay keliya inuu internet helo wuxuu heli karaa marka macluumaadkii ugu badnaa oo kalaaska macalinka u diray iyo waxyaabaha uu baranayay conceptskooda iyo inuu fahmo waxay kuga xiran tahay inuu internet helo hadduu helo marka macluumaadkii oo dhan iyadoo digital ah oo electronic documents ah waxay yaalaan internetka yaalaan website ay yaalaan qofku markuu akhrisan karaa si fudud uu ku akhrisan karaa marka waxay tagay marka teknolojiyada dhanka waxbarashada yani wax badan ayay ka bedeshay wallaahi internetka teknolojiyada internetka markii la helay ayaa wax walba fududaatay ka hor laakiin waxay ahaan jirtay dadka inay wax qoraan yani ay buugaagtaas ay akhriyaan eh, history yani dadka yani wixii taariikhi ah cilmi ah oo dhan wax la diiwaangeliyey oo la qoray keliya ayaa lagu raadin jiray qofka marka aqoontiisa inuu kordhiyo in education markii laho waa in laabkaas uu ku xirnaa bis macalinka waa inuu wax yaqaanaa oo yani wixii oo calaa dahri lqalbi qalbigiisa ay ku jirtaa aqoonta Eh, aqoontaas wax technoloji a fududeynayo oo maaragtay oo si fudud qofka asoo magaalo kala joogo uu ku heli karo ma jiri jirin dadka qaar aqoontooda dibadda ay u aadi jireen si ay aqoon badan ama wadamada qaar anaga soomaaliya oo kale markaa joogno waynagu adkeed in aqoon badan aan sameyno darajadeen waxay ku ekeyd keliya dugsi sare inaan dhameyno marka dugsiga qur-aanka laga soo tago iskuuladii iyo yani primary and secondary markii laga soo tago aqoonteen waxay ku ekayd dug sare inaan dhameyno keliya marka waxaa adkeyd in aqoon badan oo tiro badan la helo laababkii xitaa ma yaa ma ooli jirin soomaalida laabkiyaa la keenay laabkana kee waay laabka caadiga ah haadhka ah oo oo la akhrisanayo kutubadii iyo waxaas macluumaadkaas la akhrisanayo laakiin teknolojiyadu waxay fududeysay wixii oo dhan oo oo kutubadii ku qornaayeen oo aqoontii dadkii hore laga soo minguuriyey oo laga keenay oo dhan oo kutubo ay ku qornaayeen waxaa loo bedelay digital loo bedelay oo internetka in laga helo si fudud qofka ku helo haddii internet la helo saasaa laga dhigay marka teknolojiyada ayaa fududaysay aa la dhihi karaa waxbarashadii hore ee adkeyd hadda waxbarashada hadda fudud yani taasaa yani teknolojiyada wax ka bedeshay kalsoonida horta aqoonta maaragtay tii hore ee dadkii kutubada wax ku qori jiray ee kalsooni markii la laho waa tan tii hore a ka kalsooni badan ee waxay ugu kalsooni badan tahay tan hadda dadkan ay joo dadkan joogaan wixii dadkii hore ay qoreen ama ay sameeyeen oo buuq ahaan ay u qoreen ayay horta waxay ka dhigeen maaragtay digital ka dhigeen laakiin markii laho aqoon ee aqoontan oo hadda maaragtay korortay yacni adduunkii oo dhan yacni wixii oo dhan oo laga dhigay wax oo fudud laga dhigay wixii oo dadka qaar meelo qa- qaar hataa waxaa arki jirtay dadaa ka shaqeyn jiray kambanigan boqol qofaa dhagax qaadi jiray hadda dhaqi dhagaxii waxaa qaadaya waa arkaysaaye waxaa qaadaya waa mashiina qaadayo waxaa la fududeeyey marka ama hoos loo dhigay xoogsatidii oo shaqada ay qaban lahayd hoosaa loo dhigay oo Eh, cabdicasiisow badqabka macluumaadka macluumaadkii hore iyo macluumaadka haddaba antoodaba badqabkooda hadda markii loo Eh, markii horena badqab fiicanay laha- lahaayeen haddana badqabkooda yacni aaday ugu sii fiican yihiin tii hore way kasii fiican yihiin sababtu waxay tahay tan way keedsan tahay waxay ku keedsan tahay weliba eh, eh, waxa la dhahay cloud drive aa lagu keedin karaa ama google drive aa lagu keedin karaa ama dhammaan yacni driveskan oo maaragtay cloudka ayaa lagu keedin karaa oo xogtaas ay tahay mid la has- laisku haleyn kara liability accessibility labadaas sifo oo ugu muhiimsan ayaa ayaa- ayaa suuragelinayo xogta inay noqoto mid saved ah tusaale markii aan ku siiyo haddii mar maaragtay kutub oo kale oo wax kugu qorna cilmi badan kugu yacni kugu jira meeshaas oo maalin walba inaad haysato ay noqoto micnaheed waxay tahay beri ka maalin haddii aad ka tagto ama kaa gubto hadduu adaadan aqoontii kor ka haynin micnaheed waa weysay waa aqoontii ama cilmigii meeshaas ku jiray kutubadii iyo maaragtay e, e, e, laabkii oo kale haddii oo dhibaato gaarto destroyed noqdo ama desister ku dhaco waxa waaye badqab ma noqon yani xogtii waxay noqonaysaa in la waayo laakiin hadda wax walba haddii la sameeyo xogta laabka oo dhan waxay ku jirtaa ase digital internetkay taallaa oo waxay ku jirtaa cloudkay ku jirtaa oo cloudkaasna muhiimadiisu waxay tahay storage media waaye oo meel wax lagu keediyo oo maaragtay storage ah waxay faa-iido u tahay marka xogtii oo dhan meeshaasaa loo keenay wixii laabkii ama kutubadii akhrisan jirtay iyadoo digital ah meeshii taallaa marka badqabka hadda ayaa ka fiican kii hore waayo kan hore wax kastaa ku dhici kara disisteraa ku dhici karo yacni biyay qaadi karaan oo waa guban kartaa whatever way ku dhici karaan laakiin hadda xogtaada meel walba akoonkaaga besay kugu xirta ku- kugu jirtaa oo kugu xiran tahay meel walba aad tagto automatical waxaa waa helaysaa xitaa ma ahan wax kaa dhumaayo virus wax taabanayo ma ahan xogtaada marka waxay ku keedsan tahay cloudkaas ama drivekaas storage mediaha ay ku keedsan tahay marka badqabka xogta ama macluumaadka ama aqoonta hadda ayaa kasii fiican tii hore ha daciso way dhece eh, macluumaadka waxaa lalahaa hadda dhammaan macluumaadka internetka yaalo ma ahan mid yani accuracy ah macnaha mid kalsooni badan lagu qabo Eh, meelaha qaar teknolojiyada dadka yani tacriifiyo ama aada u falaqeeyo oo kutubo badan casharo badan iyo bugaag kar- bugaag badan ka qoreen waxay tusaale usoo qaadanayaan tufaaxa oo kale markii la kala jeexo maxaa kasoo bixi karo tufaax yani waa la yaqaana gudihiis wuxuu yahay moogtahay markaas waxay kusoo- tusaale usoo qaadanayaan tufaax markii la kala jeexo liin hadday kaaga soo baxdo micnaheed maxay la mid tahay waxay la mid tahay wax walboo tufaaxi aad taqaani oo gudihiisa liin ma aheen waa tufaax tufaax markii la kala jeexo lix liin ay soo baxayso micnaheeda waxaa la lahaa dhammaan macluumaadka oo internetka yaalo ma ahan mid kalsooni lagu qabi karo mid saxa maahan qof walba wuxuu rabo sheegi karaa marka waxaa la dhihi karaa meeshaas tusaale waxaa loo soo qaataa sawirkaas lagu muujinayo in dhammaan macluumaadka yaalaan internetka meelaha qaar oo teknolojiyada lasoo dhiga inay tahay mid kalsooni lagu qabi karo marka kalsooni ma lagu qabo inta badan Eh, waa mahadsan tahay Eh, waxaan dhihi lahaa eh, dadka maaragtay maanta hadda joogay iyo kuwa kale imaan doona iyo dad tiimka hadda wax barto oo oo bahda waxbarashada waxaan dhihi lahaa qof walbo filli walba uu baran lahaa yacni tusaale qofka marka dugsi dhameeyo inuu doorto waxay noqonay maaragtay jaamacad uu dhigan lahaa wuxuu jaamacaddana filliga uu kasii dhigan lahaa inuu doorto ay noqonaysaa haddii filli uu doorto ardayga marka filli uu rabo ha barto ha barto medicine ha barto maaragtay engineering ha barto shareeca ha barto adi maanta waxaa la ogaaday oo dadkii dhan ay baahi badanna ay jirta ay ogaadeen in filli walba aada baranayso ay muhiim u tahay ama bays ay u tahay ama sal ay u tahay teknolojiya inaa barato teknolojiyada gaar ahaan yacni qofkii inuu combyuter yaqaano macluumaadka combyuterka inaad ku tahay l- digital literacy waxa lahay oo macluumaadka ama aqoonta combyuterka inaad baaqi ku ahaato sidoo kale aqoonta taleefanada inaad baaqi ku ahaato aqoonta websyadii xitaa inaad fahansanaato kaamirooyinka inaad fahansan tahay dhammaan teknolojiyadii oo dhan qofkii inuu baaqi ku ahaado micneed waxay tahay qofkii inuu it man yahay keliya kuma xirna waxay ku xiran tahay qofkii inuu yahay qof xirfadiyaawi ah qofka inuu xirfad iska dhiso xirfadda noocay rabtay noqon kartaa marka adi haddii aad baranayso medicine waxaa qasab kugu ah inaad xirfadyaawi no- tahay oo sha- noloshaada iyo filligaad baranayso ayay kaa saacidaysaa teknolojiyada sababtu waxay tahay qofka shareecada hadduu baranayo waagii hore waxaan jirtay qof walba oo xafiis ka shaqeeyo shareeca hadduu hab- ha barto madax isoo ah haddana ma yaqaano how to how to how to use xataa combyuterkiis ma yaqaano telefonkiis ma yaqaano qofa waxaa arkaysaa hadda maanta iphone uu soo gadanaya ma yaqaano sida uu isticmaali lahaa therefore marka qofka waa inuu updated ahaadaa oo mar walba aqoonta cilmiga wax walbo technolojiya inuu baaqi ku ahaado yacni wax walbo inaad fahansan tahay ayaa muhiima maanta wax walbo waxaa waaye fadhigaaga kugu imaanayaan ha ka caajisin ee fildigaaga marka waxaa horumarin karo dadka soo socda iyo dadka hadda jooga waxaa ula dardaarmaya fil walba aad baranayso maanta kama maarantid inaad noqoto digital literate yacni qof inuu qof baaqi ku ah aqoontan oo teknolojiyada aqoontan combyuterka aqoonta telefoonada aqoonta whatever inuu baaqi ku ahaado qofka qof walba maanta fil walba uu baranayo in education ayaan ka hadlaya marka qof walba wax baranayo waxaa muhiim ah oo sal u ah sida qofka markii waxaa barana uu dhaho oo loo kala qeybinayo diini iyo maadi diiniga qofka waa masti qofka inuu beysi u tahay qofka shaksiyadiisa waxaa beys u ah inuu diin barto si shaksiyadiisa whatever uu noqdo professor hadduu noqdo qof qiimo leh uu noqdo laakiin maadi markaa baranaysa waxaa asaas u ah cilmigan teknolojiyada noocuu raba ha noqdo combyuter hadduu raba ha noqdo telefon ha noqdo waa in qofku markii telefon soo gato hadda ma la baraayo wax oo jaamacad loo tagayo ma aha like that combyuterka inaad jaamacad u tagto ma ahan asagana yacni waxyaabaha waxyaabaha muhiimka ah real lifekaaga noloshaada daily activitygaaga kaa caawinaya inaad adi barato oo waxay tahay inaad adi la qabsato oo ku falfalaado combyuterka iyo telefonka iyo wax walba oo teknolojiyada ku saabsan barnaamijka aqoonkaal ayaad dhegaysanaysaan saaxiibayaal oo aad kala socotaan raadiyaha himilo f m boqol laba dhibic shan megahertis
Wa malik wa wa malik wa wa malik wa Wa malik wa wa malik wa wa malik wa Maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda Maskaxdii dunidu malaasan mawjadaheeda kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoona kala miirtay ee macnaysay maarkii qarsoonaa waa misbaaxii kaahiisu maanka u maciine mugdigii ka maydhay maankaasi kaahiisu maanka u macine mugdigii ka maydhay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen ham ogaanin taariikhda macallin leeyahay ham ogaanin taariikhda macallin leeyahay waa maalinku waa waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa cadmigoo moog marinka toosan kii u maleeye cadmigoo moog marinka toosan kii u maleeye cilmigama muulaya noloshaa helay miftaaxi cilmigama muulaya noloshaa helay miftaaxi waa misbaaxii murug tiray garaadkii macluuliyo kasxumada muquunshay waa misbaaxii murug tiray garaadkii macluuliyo kasxumada muquunshay murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay ha mogaanin taariikhda macallin leeyahay waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa waa maalinku waa magaca weyn mahadda keenay kii muujinaaye magaca weyn mahadda keenay kii muujinaaye agar la'aan matiyo waayeel manfaciisu deeqo agar la'aan maatiyo waayeel manfaciisu deeqo ma ah kii ku muraadsaday kaaga ma suga ma kasta u haraadan ma aha kii ku muraadsada kaaga ma suga ma kasta u haraadan murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen
guud ahaan waa inaga intaa barnaamijka aqoon kaal oo a idiin soo saaray halkanna idinkala socodsiinayay anigoo rabaaniya tan iyo intaanu ku kulmi doonno barnaamij midkan la mid ah waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo ammaana allah
murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen murtida dhuux aqoontiisa baro lagama maarmeen